isgaarsiintu waxa ay ka mid tahay adeegyada ugu badan ee xowliga ku socda waxaana somalilan ka jira shirkado kala duwan oo bixiya adeegyada intooda badan ayse dalalka kale ee afrika ayse gaarin sida adeega telefoonka gacanta la isugu diro ee e dahab iyo saad shirkadda telsom ayaa ka mida shirkadaha sanadkan ugu jira sagaalka qof waa shirkadda telsom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ku jira sagaal qof oo loo soo xulay in ay u tartamaan abaalmarinta sanadkiiba lagu abaalmariyo shirkadaha horumarka ka sameeyey isgaarsiinta afrika dhankeeda haddaba agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda telsom cabdiwaxaab maax ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
bismillaah barkhad aad iyo aad baad umahadsan tahay horta abaalmarintan layidhaa abaalmarinta agaasimaha sanadka ee telecommunicationka iyo horumarka technolojiyadda ee africa ayaa layidhaha abaalmarinta waxaana lagu abaalmariyaa agaasimihii ugu saameynta badnaa ee kusoo kordhiyey teknolojiyadda africa iyo isgaadhsiinta wax la taaban karo oo dunidu ay u aqoonsanto in waxaas yahay wax dunida wax ka bedeli kara imse qof baa loo soo xulay sanadkan guud ahaan africa guud ahaan africa sanadkan waxaa laga soo xulay sagaal shakhsiyadood sagaalkaa shakhsiyadood oo wadamo kala duwan oo africa ee laba ka mid a ay south africa yihiin senegal mauritius iyo wadamo kale oo africa ka mid a sagaalkaa xubnood waxaa ka mid ah guddoomiyaha shirkadda telesom cabdikariim maxamed iid oo ah shakhsiyadda geeska africa oo dhan laga soo xulay ee ah shakhsiyadda geeska africa kaga jirta dadka sanadka loo soo xulay inay u tartamaan inta badan yaa qabanqaabiya markaas qofka la xulayo maxaa lagu xulaa barkharow waxaa soo qabanqaabiyaa kulan weyn oo sanad kasta bisha noofembar ka dhaca ee south africa magaalada cape town kulankaa waxaa isugu yimaadaa dhammaan shirkadaha isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee africa ka shaqaysta sidoo kale waxaa kasoo qeyb galaa shirkadaha dunida ee teknolojiyadda ka ganacsada shirkaa waxaa isugu yimaada oo kasoo qeyb gala ilaa kun iyo afar iyo toban kun oo qof waxaa ka hadla oo khudbada ka jeediya ilaa afar boqol iyo konton qof oo kala duwan waxaa sidoo kale kasoo qeyb gala ilaa afar boqol oo shirkadood oo iyagu exhibitors ama carwooyin iyo teknolojiyad cusub oo ay soo kordhiyeen kusoo bandhigaya marka waa golo weyn oo africa ka dhaca oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan shirkadaha isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee africa shirkaas ayaa golihiisa sare waxay soo xulaan sanad kasta cidda u tartamaysa ee noqonaysa ciddii ugu saameynta badnayd dhinaca horumarka isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda ee africa telesom maxay gaar ugu mudantay ama asbaabta la sheegay in cabdikariim maxamed iid oo kale gaar loogu xulay
waa run waxyaalaha lagu soo xulay waxaa ka mid a waxaan saan sheegay waa inay saameyn ku yeelatay isbeddelka africa iyo digital transformation waxaa loo yaqaano ama isbeddelka teknolojiyadee dunida ka socda iyo africa siday ka tahay cabdikariim oo ah guddoomiyaha shirkadda telesom waxaa lagu soo xulay horumarka teknolojiyadeed ee ay telesom samaysay laba dhikayd ama labaatan sano wax ku dhow ay ka shaqaynaysay somalilan kaasoo sida ay sheegeen ka qeyb qaatay horumarka dhaqaalaha somalilan waxay si gaara u taabteen oo u xuseen telesom waxay noqotay shirkaddii shanaad ee dunida kusoo kordhisa adeega mobile maniga aynu zaadka u naqaano oo ah ku lagu sameeyey isla wadanka somalilan een ahayn wadan dibadda marka waxay ku sheegeen waa adeeg wadanka lagu sameeyey ahna adeegii shanaad ee hirgala ee dunida lagu soo kordhiyay inuu noqdo waxa weeye horumarka dhaqaale ay ka qayb qaadatay somalilan iyo inay kusoo kordhisay adeegyo kale ay ku jiraan clowdka markaad eegto hanaanka tartankan u soconayo sagaal qof baad sheegtay in lagu soo xulay cabdikariin waa ka mid doorashada ma dhacday mise nidaam kaloo loo codeynayaa jira doorashadu may dhicin weli laakiin imika way lasoo xulay tartamayaashii baa lasoo xulo oo liiskii sagaalkaa qof baa lasoo saaray sagaalkaa qof waxa u codeynaya publica africa jooga u codaynaya waxaana loogu codeynayaa link baa jira social mediaha iyo social media outletska iyo jaraidada iyo websytada waad ku arki doontaane linkigaa qofku intuu galo yaa wuxuu arki doonaa liiska dadka lasoo xulay magacyadooda iyo sawiradooda iyo sababta lagu soo xulay dabeedna qofkuu rabuu ka dooranayaa waxa markuu doorto qofka uu tigareeyo ama uu sax saaro qofkuu rabo waxa u soo bixi doona form la buuxbuuxinayo oo magaca qofka shirkadda emailka telefon numberkiisa intaa uu ku qorayo umana baahno qofku hal mar maaha wuxuu codayn karaa toban jeer shirkad magaceed magacuu doonu shirkadda ku qori karaa qofku markaa intuu doonu xaqu leeyahay inuu codeeyo qofkaas noocaasaa loo codaynaya markaas goorma laga yaaba in lasoo gebagabeeyo ama lagu dhawaaqo qofka guuleysta insha allahu tacala waxaa lagu dhawaaqi doonaa shirku markuu dhacayo noofembar bartankeeda ayuu ka dhacaya cape town south africa laakiin waxaan kuu sheegayaa barkharow arrintani waxay u tahay somalilan mailstone ama tallaabo ay hore u qaado dhinaca teknolojiyadda iyo in magacii somalilan ay ka golayaasha caalamiga ah ee teknolojiyadada dunidu ku tartanto in lagu soo qaado
agaasimaha horumarinta bulshada ee shirkadda telsom cabdiwahaab maax ayuu kaasi ahaa oo waryaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ugu waramaya halkaasi